COVID Explanation of Terms V2 Somali sharaxadda ereyada la xiriira fayruska corona fayruska corona fayruska corona waxaa xitaa lagu magacaabaa covid-19 covid-19 ama covid-19 waxaa loola jeedaa cudurka virus corona gacmo dhaqitaanka si looga hortago faafidda viruska qof walba ayaa laga codsanaya inay hubiyaan inay dhaqaan gacmahooda in ka badan sida caadiga ah iyo gaar ahaan markay dibadda ka yimaadaan ayaga ugu yaraan labaatan ilbiriqsi ku dhaqaaya saabuun iyo biyo isku day inaadan taaban wejigaada isticmaal waxaad wejiga ku daboosho iyo masaafo wadaagsan ha ka dhexeeya adiga iyo dadka kale oo aan ka mid ahayn dadka gurigaaga kula degan kala fogaanshaha bulshada kala fogaanshaha bulshada waa markii masaafo ammaan ah ama boos ka dhexeeya adiga iyo dadka kale oo aan gurigaaga kula deganayn masaafo laba mitir ah ama lix fiit cabirka sariir weyn ayaa lagaa rabaa inaad siiso dadka kale oo aan kula degnayn markaad joogto meel gudaha ah ama meel bannaan ah weji daboolidda fayruska corona waxaa lagu faafi karaa sanka iyo afka wax wejiga daboolo waxaan ula jeednaa wax daboolo afkaaga iyo sankaaga oo loo isticmaalo si dadka kale laga ilaaliyo faafista cabuuqa fayraska weji daboolaha wuxuu ahaan karaa mid hal mar la isticmaalo ama mid dib loo isticmaali karo waxaad isticmaali kartaa marada luqunta lagu duubo fasaleyti dhar diimeed ama maro adiga aad samaysatay oo si habboon u daboolo hareeraha wejiga waa inaad weji daboolaha xirato markaad isticmaalayso gaadiidka dadweynaha markaad tegayso dukaan iyo suuqweynaha xarumaha dukaameysiga bankiyada iyo xafiisyada boosada dadka qaar ayaa laga reebay inay xirtaan daboolaha wejiga kani waxaa ka mid ah dad qaba cuduro daciifnimo iyo naafonimo gaar ahaan haddii xiritaanka daboolaha wejiga ku sababo isku buuq daran ama ayaga halis u yahay kani waxaa ka mid noqon karo dadka qaba cudurka waalida qof caadi ahaan lagama codsan doono inay caddeeyaan in laga reebo daboolidda wejiga laakiin dhowr qofood ayaa laga yaabaa inay doonayaan inay muujiyaan wax caddeynayo inay naafonimo qabaan wuxuun ahaan karaa wax calaamad leh ama kaadh kooxda taageerida kooxda taageerida waa koox aad la leedahay xiriir soke oo degan guri kale kooxdan ayaa noqon doona kooxdaada taageerida waxaa jiro saddex nooc ee koox taageero oo waxaad tilmaam ku saabsan sida aad ula kulmi kartid ka heli kartaa bogga internetka dowladda waxaad sii wadi kartaa inaad isla kulantaan meel bannaan ee dibadda ah koox ilaa lix qofood ka kooban ee ka socdo guryo kala duwan qof keligii guri degan waxaan ula jeednaa qof weyn oo keligii guri degan ama la degan carruur ka yar siddeed iyo toban jir waxay ayagaba koox taageero la noqon karaan dad degan guri kale waxaad xitaa meel walba kula kulmi kartaa koox ka kooban dad ka socda laba guri kala duwan ha ahaado meel qaas ama dadweynaha u furan meel gudaha ah ama meel dibadda ah kani looma baahno inuu mar walba ahaado dad ka socda isla guriga qof walbay ka kooban kooxdaada taageeridda waxaa loo arkaa inay qayb ka yihiin hal guri qalabka ilaalinta shakhsiyeed qalabka ilaalinta shakhsiyeed oo loo yaqaano b b e waa qalabyo oo badanaa isticmaalo shaqaalaha xirfadaysan si ay u yareeyaan halista in taabasho iyo dhibac candhuuf uusan ku faafin fayruska markii ay maalinta shaqaynayaan waxaa jiro talo gaar u ah b b e ee ku toosan shaqaalaha caafimaadka xanaanada iyo daryeelka bulshada dadka baxsho daryeel aan rasmi ahayn ama daryeel lacag la-aan ah siiyo qoys ama saaxiibo laguma taliyo inay xirtaan qalabka b b e markay siinayaan daryeelkaas aysan ka ahayn markii uu xirfadle caafimaad sidaasi ku taliyo sida dakhtarka guud gb-ga ama kaaliya caafimaad karantiil shakhsi ahaaneed karantiilka shakhsi ahaaneed waxaa loola jeedaa inaad joogayso gurigaaga iyo ka fogaanayso dadka kale haddii aad qabtid calaamadaha fayruska corona waa inaad guriga joogto toban maalmood laga bilaabo goorta koowaad aad dareentay inaad xanuunsan tahay ama isku aragtay calaamadaha fayruska corona tijaabi iyo raadi kani waa adeeg u sameeya n h s si dadka si deg deg ah laga baaro fayruska corona iyo la raadiyo qof walba xiriir la yeeshay qof qaba fayruska corona si ay u raacaan tilmaamooyinka iyo guriga isku karantiilaan waxaa xitaa marmar lagu magacaabaa raadinta xiriiryada gaashaamida dadka qaar waxay qabaan xaalado caafimaad aada u xun oo ka dhigaya kuwo ku jiro halis weyn inay ku jiradaan fayruska corona gaashaamida waa hab lagu ilaaliyo dadkan gaashaamida waxaa loola jeedaa yareynta xiriirka dadka kale dakhtarkaaga ayaa kuu sheegi doono haddii aad tahay hal ka mid ah dadka u baahan gaashaamid laakiin laga bilaabo kowga agoosto gaashaamida waa laga joojiyay dadka badankooda badanaa dadka isgaashaamin jiray waxay hadda raaci karaan talada guud ee qof walba kaasoo ah dhaqidda gacmahaada daboolidda wejigaaga markaad joogto dukaan iyo meelo kale gudaha ah iyo in masaafo laba mitir ah oo lix fiid ama cabirka sariir weyn ka dhexeeya adiga iyo dadka kale cudurka waalida oo af ingiriis loo yaqaano dementia laguma darin liiska xaaladaha caafimaadka ee dadka gelin karo halis ka sare inay ku jiradaan fayruska corona hase yeeshee caddaynta wuxuu muujinayaa in dadka qaba cudurka waalida ay ku jiraan halis sare inuu ku dhaco fayruska tani sababteedu wuxuu ahaan karaa in dadka qaar aysan fahmin macluumaadka sida ay si ammaanaha ku joogaan dadka badan ee qaba cudurka waalida waxay degan yihiin guryaha daryeelka waayeelka kaasoo xitaa ka dhigayo dad oo nugul u ah cudurkan macluumaad ka badan ee quseeya fayruska corona fadlan talada dowladda ka eeg www gov uk xariiqan coronavirus